magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan wadahadalada aan xanafta lahayn tababarka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ayaa waxaa ka faa-iideysanaya laamaha kala duwan ee cadaaladda jubbaland aqoon kororsigan oo muddo saddex cisho ah socon doona ayaa lagu baranayaa wadahadalada aan xanafta lahayn iyo sida loo xaliyo kiisaska kala duwan ee laamaha cadaaladda soo gaara agaasimaha wasaaradda cadaaladda jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan qaanuune ayaa faahfaahiyey ujeedka tababarka tababarkan waxaa soo kala qaadanayay qeybaha kala duwan ee bulshada jubbaland ururada bulshada dhalinyarada haweenka qeybahooda kala duwan ayaa tababaro lagu soo siiyey magaalooyin kala duwan ee jubbaland iyo soomaaliyaba saakana waxaan u fadhinaa in bahdii cadaaladda oo garsoorkii hormuud yahay shaqaalihii wasaaradda cadaaladda saraakiishii booliiska gaar ahaan c i d-da saraakiishii ciidanka asluubta akhyaartii qareenadii dhammaan halkan saaka inaan isla fadhino oo aynu ku baranayno wadahadalka aan xanafta lahayn oo loogu talagalay in si nabdoon oy ku jirto sida shareecadeena islaamka wana amrayso shaqada aan ku jirno maadaama ay tahay shaqo culus oo laga bilaabo c i d ha noqoto xeriyaalintii ha noqoto maxkamadihii ha noqoto ku dhammaanaysa asluubtii ha noqoto waxay u baahan tahay kaysaska iyo dacwadaha aan baarayno iyo si aan u wajahayno inay noqoto si degan dhanka kale wasiirka wasaaradda cadaaladda jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa ka qaybgalayaasha tababarka kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan casharada la bixinayo muddada aqoon kororsigu uu socdo ayna bulshada si hufan ugu adeegaan mowduuca aan meeshaan ku baqaadanayno waxaa la yidhi waa wadahadallada aan xanafta lahayn wadahadallada aan xanafta lahayn waxaad moodaa in aada looga fakeray magac bixinta oo magac fiican oo ku habboon loo soo saaray marka aad shaqo qabanayso ama garsooro ahaw ama xeerlaaliyo ahaw ama dembi baaro ahaw wax aragti ahaw waxaa la rabaa qofka aada la macaamilaysid hadal aan xanaaq ku jirin oo asturan waxna aa shaqadaada u dhimayn qofka aada la macaamilaysidna aan dhibsanayn inaad kula dhaqantid baa la rabaa oo hadalladaas markaa ay suuro geliyaan qof walba inuu ku qarco waxa aada qabanay wasaaradda cadaaladda jubbaland ayaa horay qeybaha kala duwan ee bulshada ugu soo qabatay tababarkani ku saabsan wadahadallada aan xanafta lahayn kaas oo haatan ay ka faa'iideysanayaan laamaha kala duwan ee cadaaladda jubbaland